أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa weerar inqimaasi ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ku galeen xarunta murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada beledweyne in ka badan konton murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo culus oo shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe maamulka sahiyuunada iyo yahuudda iyo madaxa dowladda xabashida etoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada adisabab ee caasimada dalka etoobiya kataaib al akhbaari ayaa baysay sawiradii weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada cadaaley ee wilaayada shabeellada dhexe madaxweyne ku-xigeenka maamulka tigree ayaa lama huraan ku tilmaamay dagaalka ka dhex qarxay etoobiya iyo elitariya wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي waa habeenimo khamiisa saddex iyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar inqimaasi ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ku galeen xarunta murtadiinta ay ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan ismaaciil salaad guleed
aroornimadii hore ee shalay ayay ahayd markii howlgal isugu jiray istishaadii iyo inqimaasii ay mujaahidiintu ku qaadeen xarun shirqool laga soo abaabulayey oo murtadiintu ay ku lahaayeen magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan howlgalka oo noqday mid guulaystay ayaa kadib markii ay dhacday camaliyadii lagu dahfuray weerarka waxay halyeeyada inqimaasiyiinta iktixaameen dhismaha murtadiinta ee sharta laga soo abaabulayey waxayna la wareegeen xaruntaasi iyagoo durba geystay toogasho lagu dilay murtadiintii halkaasi ku sugnayd geesiyada inqimaasiyiinta mujaahidiinta ayaa dharaartii shalay ilaa xalay waxaay si buuxda uga dagaalamayeen dhismaha weerarka uu ka dhacay iyadoona gelinkii hore ee shalay maleeshiyaadka ridada lagu jebiyey dhowr weerar oo ay soo qaadeen kuwaasi oo ay damacsanaayeen inay gudaha ugu soo galaan dhismaha balse halyeeyada mujaahidiinta ayaa ka hortegay weeraradaasi inqimaasiyiintii weerarkaasi halyeennimo fulisay ayaa intii uu socday howlgalka waxay muslimiinta fariimo bishaaraadah uga soo dirayeen furunta dagaalka oo ay kula halgamayeen cadowga alle taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa xalay fiidkii soo saaray bayaan hordhac ahaa oo looga hadlayey howlgalkii inqimaasiga ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne bayaanka mujaahidiinta ayaa lagu yidhi sida tan mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay dhismaha waxayna halkaasi ku dileen xubnihii ugu muhiimsanaa ee waday ololaha ashahadaladirinimo ee ay gaaladu doonaysay inay ku dhibaatayso dadka muslimiinta ee ku dhaqan galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan khasaaraha hordhaca ah ee cadowga lagu gaarsiiyey weerarka waa dhimashada in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid ah horjoogayaashii loo xilsaaray abaabulkaasi cadowga uu damacsanaa ayaa lasii raaciyey bayaanka mujaahidiinta howlgalkii beledweyne oo qaatay ku dhowaad afar iyo toban saacadood oo xiriir ah ayaa soo gebagaboobay xalay iyadoona maanta muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada lagu arkaya dhismaha la weeraray oo burbur xooggan uu soo gaaray iyo murtadiinta oo daabulanaya meydadkii iyo dhaawacyadii ay shalay tabarta u waayeen inay qaataan mid ka mid ah murtadiintii ka soo badbaaday weerarkaasi ayaa warbaahinta u sheegay inuu jiro khasaare xooggan oo gaaray saraakiishii iyo horjoogayaashii murtadiinta ee xaruntaasi ku shirsanaa xilliga weerarka u dhacayay
leyla calaawi qaraxay nagu dhufteen qaraxii kadib anigoo dadkii oo macnaha yani soo jeedaan ka mid ahay waa wax hadde naftood hore waaye nin kaloo ismiidaamin aha haddana soo galay dhibaato badan ayaa ka dhacday meesha dee wuxuu dee wax waa naftooda gubaa waaye wax naftooda gubaa waaye lix iyo toddoba waxay ahayeen ma garanayo sida ay wax u dhaceenna waa sidaa qarax ay nagu dhufteen oo leyla calaawi ah kadib haddana dhowr qarax waaye afar qarax shan qaraxa meesha ka dhacday laba baabuure ah iyo hal qof ah iyo macnaha waxaasaa ka dhacay bambooyin badan ka dhacay ilaa haddartaan bambooyin ay tuurow hayaan marka nimanka saas ay ahaayeen macnaha ma ahayn aniga iyo istaafkeyda aniga iyo istaafkeyda laba nimaa ku dhimatay oo dagaal aad u dagaalantay odayaashana macnaha waa saddex qof istaafkeydana labaa ku dhimatay waan isku ognahay waxaan iyo wax ka badanaan ka sugaynay inayna qarxiyaan oo ayna qarxaan waa isku ogeen weerarkani halyeennimo ayaa fashiliyey dhabarkana ka jebiyey qorshe shirqool oo ay maleegayeen murtadiintii la weeraray kuwaasi oo ay doonayeen inay ku soo abaabulaan duulaan shahadaladirnimo ah oo ka dhan ah deegaanada dhaca galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan ee lagu maamulo shareecada islaamka in ka badan konton murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo culus oo shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxay noo hayaan walaalkeen abu xasan waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta kaasoo maalintii shalay ka dhacay deegaanka bursho shiiq ee duleedka degmada cadalle ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe dagaalkaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta bayaan ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa uu taliska si faah-faahsan kaga hadlay khasaaraha nafeed ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle bayaanka taliska ayaa lagu xaqiijiyey in dagaalkii deegaanka bursho shiikh ee duleedka degmada cadalle allah fadligii lagu dilay siddeed iyo toban murtad oo isugu jiray saraakiil iyo askar kuwaasoo toban ka mida maleeshiyaadka riddada ay kaga carareen goobta dagaalka sidoo kale bayaanka taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu xusay in dagaalkaasi lagu dhaawacay in ka badan soddon murtad waxaana allah fadligii murtadiinta lagu jebiyey dagaalkaas waxaana maleeshiyaadka riddada hawada sare ka taageerayay diyaaradaha silibiyiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey taqadum ballaaran ka sameynaya wilaayada shabeellaha dhexe waxayna la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay hore ugu sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta mahadsaned abu xasaan maamulka sahyuuniyadda yahuudda iyo madaxa dowladda xabashida itoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya warkaasi waxaa inoo haya walaalkan ilyaas cabdulaahi dowladda xabashida itoobiya iyo maamulka yuhuudda ayaa talaadadii shalay kulan labageesood ah ku yeeshay magaalada adis ababa waana sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda abiy axmed kulankan oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda itoobiya iyo safiirka sahaynada u fadhiya magaalada adis ababa ayaa lagu gorfeeyey iskaashiga diblomaasiyadeed iyo dhaqaalaha labada dhinac sidoo kale wadaxaajoodkan ayaa diiradda lagu saaray dhinacyo ay ka mid yihiin ganacsiga maalgashiga iyo tiknolojiyadda casriga ah labada dhinac ayaa sidoo kale si gaar ah waxay hoosta uga xariiqeen ka faa'iidaysiga maalgashiga yuhuudda iyo tiknolojiyadda horumarsan si loo taageero ayaana la yidhi isbeddelka dhaqaale ee ka socda gobolka iyo horumarinno ay dowladda xabashida itoobiya sheegtay in ay doonaysa in ay ku tallaabsato muddooyinkan dhow isbuucyo ka hor ayuunbay ahayd markii labadan maamul ay sidoo kale qalinka ku wada duugeen heshiis dhigaya in ay iska kaashadaan ka faa'iidaysiga ilaha biyaha ee itoobiya iyo kordhinta korontada laga dhaliya biyoxireenka alnahda ee ka dul dhisan halka uu ka soo burqada webiga niil xiriir qoto dheer oo soo jireen ah ayaa ka dhexeeya dowladda itoobiya iyo maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana in ka badan boqol iyo siddeetan kun oo yuhuud itoobiyaan ah ay degan yihiin dhulka filistiin ee ay sahaynada xoogga ku haysato waana sida aan ka soo xigannay qaar ka mid ah warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka itoobiya yuhuudda itoobiya ayaa sidoo kale waxay si toos ah uga barbar dagaalamaan sahaynada iyadoona maxaabiistii ugu dambaysay ee ay sii daayeen kooxaha muqaawamada filistiin lagu arkay in lagu magacaabo afiira mangistu oo asal ahaan itoobiyaan ah xiriirka u dhexeeya adis ababa iyo talaabiib ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambaysay sannaddii laba kun lix iyo toban oo ahayd markii benyamin netanyahu madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka degay caasimadda dalka itoobiya mahadsaned ilyaas kataayib al akhbaari ayaa baahisay sawiradii weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada cadaaley ee wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaynoo haya walaalkan cabdiqaadir rabbaani sawiradan oo gaaraya ilaa iyo soddon islamar ahaantaana ka tarjumaya khasaaraha baaxadda leh ee la gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa faafiyey maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta sawiradan lagu soo bandhigayo meedadkan waxaa ka mid a maleeshiyaad dhallinyaro dhafoora xiiro ah iyo sawir u muuqday in uu yahay oday qawaar ah oo isaguna ku labisan dareeska ciidamada murtadiinta islamarkaana garawaxsan qorigii uu ku dagaalamayey marka si weyn loo dhuuxo sawirada laga soo bandhigay murtadiinta intooda badan waxa ay rasaasta kaga tiilay dhabarka dambe taasoo muujinaysa in maleeshiyaadka goobyaalka noqday ay firxad ahaayeen markay xaaladda ku adkaatay oo ay u adkaysan waayeen rasaasta mujaahidiinta sidoo kale sawirada waxaa ka mid a hubkii iyo rasaastii ay maleeshiyaadka ku dagaalamayeen oo ay goobta dagaalka oga carareen faafinta sawiradan waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maalintii shalay mujaahidiinta ay dagaal maleeshiyaadka murtadiinta kula galeen deegaanka bursho sheekh ee duleedka degmada cadalle halkaas oo lagu dilay siddeed iyo toban murtadiin ah oo toban ka mid a meedadkooda ee uga carareen goobta dagaalka kuwaas oo ay ku sii jiraan saraakiil waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay siddeed iyo labaatan kale oo murtadiin ah mahadsaned rabaani madaxweyne ku-xigeenka maamulka tigre ayaa lama horaan ku tilmaamay dagaalka ka dhex qarxay etoobiya iyo lateriya walaalkan caliyare ayaa warbixintaasi inoo hayaa iyadoo xiisadda colaadeed ee u dhexaysa etoobiya iyo eritariya ay cirka isku sii shareerayso kuna dhowdahay in dhinacyadu ay dagaalamaan ayaa jenaraal sedkan gabritense oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ah ee tigre uu sheegay in lama horaan uu u muuqdo dagaal ka dhex qarxa labadaasi dal gobolka tigre oo sida la sa'daalinayo halis uga jira inuu noqdo masraxa ugu weyn ee dagaalka ayuu jenaraalkan ka dhawaajiyey in ka gobol ahaan ay door bidayaan inay ka fogaadaan colaadda noocaas ah ee laga yaabo inay guda ballaarato xilli kasta dagaal u dhexeeya etoobiya iyo eritariya wuu qarxi karaa ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka tigre oo horey u soo noqday taliyaha guud ee ciidanka difaaca xabashada etoobiya kaas oo arrimahan kaga hadlay faallo uu ku qoray wargeeska the african rebort isagoo ka digay in colaaddu ay ku fido meelo ka baxsan labada dal sida suudaan iyo gobolka baddacas waxa uu ku dooday in xiisadda adis ababa iyo asmara ay si tartiib tartiib ah u soo xumaanaysay tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii britoria ee ay wada galeen dowladda dhexe ee etoobiya iyo tigre isagoo xusay in colaaddu ay haatan marayso heerkii ugu saraysay eritariya ayuu ku eedeeyey inay doonayso inay ka faa'iidaysato dalalka ku xeeran gaar ahaan etoobiya iyo suudaan isagoo ku andacooday in eritariya ay tigreega u aragto caqabadda ugu weyn ee ku horgudboon hamigeeda madaxweyne ku-xigeenka ismaamulka tigre ayaa sidoo kale ka digay in kala qaybsanaanta ka dhex jirta kooxda t b l f ay xaaladda sii murgin karto isagoo carabaabay in garab ka mid ah tigreegu ay ku biirayaan isbahaysiga asiyaas fawarki iyagoo eritariya u arka ayuu yidhi awoodda lagu maquunin karo abiy axmed waxaana uu ku tilmaamay kuwo aan dan ka lahayn masiirka tigreega mahadsaned cali yare wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaas oo kasoo baxay safka murtadiinta warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed awees cabdulaahi cali nuur waa askari taa'ib ah oo lagu soo bandhigay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kaas oo muddo hal sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka eritariya askarigan ayaa markii uu u adkaysan waayey dhaqan xumada ka jirta murtadiinta dhexdooda ayna usii dheer tahay argagaxa ay ka qabaan weerarada mujaahidiinta ayaa waxaa u suura gashay inuu isaga soo tago murtadiinta wuxuuna allah waafajiyey inuu usoo laabto diintiisa markii towbad loo qabtay ayuu u waramay warbaahinta islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horeyn ka sheekeeyey qaabka uu murtadiinta kaga biiray iyo waxyaabaha uu kala soo kulmay awees cabdulaahi cali nuur wayku kuwa buulburti nimankaas oo murtadiinta oo buulburti jawaanka tarsanayo waxaa ku biiray lamada kun labaatan afar way ku reeyaa mar asalka horaa mar shaqaysadaay amaaliyas kuwaay kuwa sariir iyo iskugadgadadaay amaalitis kuwaay meelaas kuroogi shaydaan iyo kalafe intii muslimkan haayna aragay oo gaala ahiin oo oo dhaqanka muslimka dhaqmaan aa aragay ilaahay uu hanuuniyanina tababarku waa uga hadlayin dalka inatari murtadiintii laala qaran loo biyaa yag tarsanayo meeshaas marka aa ka imaana hamara roogni hamar libbaloo toogni gorinanase gorigoobnanase meelaasna sadhaqse badan waanoo wadi buulburteennajani buulburtii odmanishani howlgalanin wadla fadaay ani howlgalka diiday howlgalka obnin baana gurigii dowladda kasideyaala kuufadaal yeelay anoo xaafad buulburtii kataala anoo degana ameelinka guriga loo qaaday maalintaasna misheerka misheerka maalintaas inga dambeetay ku hor misheerka laba boqol ahay mid adeerka haywaay weereen lamankaas oo murtadiinta inaskugubata makii roonta yeelay ugu dambeyn waxa uu sheegay inuu si aad ah ugu faraxsan yahay soo dhoweenta uu ka helay walaalihiisa mujaahidiinta isagoona xusay in si wanaagsan loo soo dhoweeyey ilaahiga hanuuniyey oo walaalaha mujaahidiinta baaliyo rooga oo waalidkay baaliyo rooga egeega ah ka faraxsanaana way n qorshaysana anii meelo oo muslumiinta ka nool aan aad unkutabna oo meel wadan gaala roogda aan hatugbaadan seena wayanka baaqay oo ilaahiya hanuuni oo muslimiinta ka nagdaan safayleelayn dhawaay mujaahidiintan safayleyn dhawaayte waalidkayna safayleyn dhawaaya dhallinyarada soomaaliyeed ee horay ugu degmay dhagaraha cadowga ayaa bilihii lasoo dhaafay si raxan-raxan ah usoo gaarayay maamulada wilaayaadka islaamiga iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyada cafiska loogu fidinayo ee kasoo baxaya hogaanka mujaahidiinta iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga mahadsaned cabdiqani guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ee andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu